hay-adda diiwaangelinta qaranka ee niira ayaa magaalada muqdisho ku qabatay shir ku saabsan isku xirka maalgashiga ganacsiyada yaryar iyo kaarka aqoonsiga qaranka shirkan oo ujeedkiisu ahaa in ganacsiyada lagu xiro nidaamka aqoonsiga qaranka ayaa waxaa kasoo qaybgelay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ururada iyo shirkadda maalgelinta ganacsiyada yaryar iyo xubno kale cabdiraxmaan siciid oo ah maaliye ku-xigeenka hay-adda diiwaangelinta qaranka ee niira ayaa ka waramaya ujeedka shirkan loo qabtay maanta halkan waxaan ku yeelannay madal wadatashiya oo aanu uga gol lahayn sidii aanu iskugu xidhi lahayn national idga ama kaarhka aqoonsiga dadweynaha iyo shirkadaha yaryar ee sameeya maalgelinta ama microfinanska waxaanu run ahaantii aanu isla qaadanay in dadka ay maaragtay ay diiwaangeliyaan ay national idga ku xidhi doonaan annaguna waxaan u ballan qaadnay inaan u fududayn doono hubiye ay isticmaali doonaan oo kaasoo u fududaynaya inay si fiican u ogaan karaan amba qofka uu yahay qofka ay maaragtay u samaynayaan maalgelinta si ay meesha uga baxdo khiyaamada amba isdabamarinta sidoo kale waxyaalaha caqabadda annaga hore noo haystay waxaa ka mid ahaa inaanan laftii amba kaarhkii aqoonsiga aanu waddanka iman shalay ayuu caqabadaasina ay soo dhammaatay oo waxaa noo yimi muxuu ahaay ejiinadii aanu ku daabacanay national idga arrimahan aanu soo wadnay oo dhan waxa ay macquul waxa ay u yihiin horsocod u yihiin qaadashada national idga waxaan dardargelinaya inay dadku qaataan national idga su-aalaha ugu badan in la weydiiyana ahayd hadda waxaad bixisaan certificate amba waxaad bixisaan shahaado dhanka kale guddoomiyaha ururada maalgelinta ganacsiyada yaryara cabdinaasir daahir yuusuf ayaa sheegay in ay tahay in laiswaafajiyo kaarka aqoonsiga iyo adeegyada ay bixiyaan maalgelinta ganacsiyada yaryar annagoo xoojinayno labada dhinacba helista macaamiisheenna inay helaan national idga sida ugu dhaqsiyaha badan iyo xilliga ugu dhow waana arin baahideeda aad aan u qabnay haddaan nahay microfinanceska soomaaliya ka shaqeeya aadna aan ugu dhibaneen macaamiisheenna inaysa haysan aysa inta badan wadan wax aqoonsi dowladeed ah waa fursad weyn ayaan isleeyahay arrintaani oo labada dhinac ay ka wada shaqayn karaan inay helaan macaamiisha